bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayla waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamignima idaacadda rediw baydhaba hanshaanka door corona shirarka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geega shir gudoomiyihii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen laamaha amniga magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo roojiyay safaradii baabuurta ambahaayeen magaalada muqdisho dhexdhexaadinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo weli socota soomaaliya iyo shiinaha oo kuwada hadalay ka horseeda ka covid tomiyo sagaala shirarka dowladaha hoose ee galmudug oo geeka foromiye boolisk akhbaraadka banaanka hamiignimaadun reediw baydhabo dhegaystayaal shanghaytoy baanka doorkaroon booliska kenya oo sheegay in khatar amniha unku jarnah dhismihii islii ee laku shalrooray hamiin fayle dhegaystayaal waybwa hamiignimo khamiisbaa hayta talaadana hoyda hayta taariikhdana yaata anro dhegaystayaal hamiignimo jimaabaa hayta khamiisya baa hayta jimaanaha gala hayta taariikhdana eta labaatiyo sideeda sebtembar lamada kun labaatiyo kow kantaasi waxayna qodobadii warkaana hamiignima ee idaacadda reediw baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayla madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa shir gudoomiye shirarka khamiislaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka qabsoomay xarunta kumeelgaarka ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay shirarka ayaa baa toddobaadkan lagu hadalay arrimo shil gadiisan oo ku midayin amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xakameynta cudurka covid tomiyo sagaal iyo dardargeliyowka qorashaha halanka adeega shacabka reer koonfur galbeed sidoo kale waybaa socday shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed lagu dhageystay warbixino shil gadiisan oo la xiriira shaqooyinka wasaaradaha iyo siyaayan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen oo isaguna madaxweynaha ka bogaaday wasiirada sida iyo on wadan shaqooyinsho bulshadii onka adeegayan shirka markii ha dhammaaday iyo wayba warbaahinta on korbeeyaha walaa lanku hadlay geeka shirkan golaha wasiirada ee uusa shir gadoomiyay madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftagareen wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ilyaas cali nuur
wasiirka amniga usiina guutaan amniga deegaanada koonfur galbeed usiina ninku warbi amniga koonfur galbeed xaaladii eedan faylata alxamdulilah ilaahaynin zaa'idey inkastoo nimanka nabaddiidka iska dayayaan intii mayleeraayusiya amnigaas qalqalgeliyaan oo xirfad kasta ama si kastaba iyo adeegsadaayaan sidii amnigaas iyo kuka horseeda lahaayeen ama an qalqalgeliyi lahaayeen laakiin mayba roogee laamo ammaankiiya roogan yoonna iid anka hoolano sidii kuka horseeda lahaayeen dhibaatooyinka nimankaas mareegayaan laakiin yoona iska dayaan inkas in badan intiyoo dadka dhibaateeyanoo masaakiinta dhibaateeyanoo may leeraayso dadka walba an galabsanayo dhibaateeyan ama amnigii oo may leeraayso qalgalgeliyaan iska dayaayaan laakiin ciidamadan geesiyaalka iya roogana yoo ka horseedayaan alxamdulilah marka lankastana golo wasiirada may bahajeediina intiiyo ku codsadaanoo shacabka khaasatan intii lankastaba amnigaas ku shaqeeyo dowladda la shaqeey golo wasiira nafsashoona wasiirka mayba codsaday intii amnigaas laisku wada shaqeey madaxweynahana hajeediyey wasiir kastaba amnigaas intii eta mas-uuliya wardareed intii eta iyo madaxweynahana hajeediyey lankastana meelisku ku shaqeeya amniga marka unina mayba codsadaanahe shacabka intii mayleeraaysiyoona amnigaas noo kala shaqeeyanoo gacan weyn ku jeysadaan dantaanu dowladnimada ka jarta dadnimada ka jarta karaamadaanoo ka jarta walkasta amnigaana dhibaateeyow intiinu ku horseeno gacanbar-ana laga qoobada nimanka nabaddiidka markastiyo maleegayaan hamiin imaalan muhunduraayaan sidii dad an dhibaateey lahaayeen ama an aafay lahaayeen ama dad indili lahaayeen lay ku shaqeeyaan maahin horumarma ku shaqeeyayaan marka dadkaasna may leeraayso intii laku foo jignaado markastana laku taxdira yaa lahjeedi taas guudhaan mayba haytay amnigiiyo hayti may kaledoo warbixin laku dhugun siday wasiirka arrimo gudo usinaniin sheegi golaha deegaanadii intii badan ayoona tareenada badan la sii hayo waana la dhisahayo meelfayla marahayto golihii deegaanada sida baraaw oo kale inti meelfayla marahayt iyo ninku warbiyey wasiirka iyo tareeno badan intii la sii hayo marna inayska koogi doonaan shirwiin ama maylerais magaalada baydhawyo oo inayska koogi doonaan la qabanqaabiyahay oo madaxweynaha dahfuro doona sidii yoona tareenada badan lainsii lahay horumarkan aan ku shaqeey lahaayeen oo iyo doorashooyinkii aan ku shaqeey lahaayeen golaha deegaanadaasna yoona hooliyo meelfayle marahaytay iyo wasiirka ku warbihi may kaleedoo warbixin laku dhugunsaday wasiirka xanaanada iyo xoolaha usiino sheegay intii maylerais iyo ka dadaalahayaan sidii liin hele lahaayey xoolo maadaama reer koonfur galbeed iyo ayin dad xoolo dhagata iyo unbadan yiin sidii xoolahaas liinku horseeda lahay cudurada aafiyey mase cudurada ka dhiyaayaan liin daaway lahay iyo wasiirka ku warbixiyey marka intii xoolo badanna mayleraaiso daawooyinsho iyo sheeneen oo xataa virila ka dhiibayo mayleraiso lankii xoolo ku xanuunsan wasiirka ka warbi intii mayleraiso iyo gacan sii doonaan dad badanna liin tababaray deegaanada deeri doonaan qaarshon hadda ka shaqeeya agaasima aan ka horeeyo barnaamijkaas iyo ka maqonya iyo wasiirka warbixiyey sida saas oo kale may kaledoo wasiirka ka daray inti shaybaar xataa iyo dhiseen koonfur galbeed laka dhisi maylerais xoolahaas laka daawaya doonaa may kaleedoo warbixin laku dhugunsaday wasiirka diinta iyo ooqaafta iyo warbixin laku dhugunsaday oo safarkii usiiyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka iyo kaseedeen xudur iyo kaseedeen degmada xudur iyo kaseedeen yaa laku dhugunsaday yoona ambaheen aramo meelaas ku jari si oo an xalliyan daraadiyo ka maqonaayeen aramoogina mayba nin sheegana intii xalkii iyo deerano ilaahay infududaay oo si guulena ka dhammaatay xalkiyo lin edmiday intii maylerais meelasyo seedan xalliyan daraadiyo an behen intii maylerais guulan ka dhammaatay waana dadkii shacabkiina maylerais inis jeeyano oo arantio meelfayla maraaso oo iyo guddi insuubiyan meeli khilaafkii walay ku jari iyo xalliyan yaa nin sheegay wasiirka diinta iyo ooqaafta iyo wasiirka cadaaladda markiyoona arrintaas ka guulaysadeen eedan rajeeyaan intii maylerais khilaafkaasna xangnagada doonna oo shacabka meelaska nool deegaankaaska nool ama degmadaas ka nool intii maylerais yoona horumarsho iyo ku shaqeeyi doonaan iyo wanaagsho
shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo khamiis welba laqoqobadow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya geek antabaran diiradda lagu saaray dhaacdooyinkii ka dambeeya ee ku dhihi deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dardargelyowka howlaha amniga laamaha amniga magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyo geeka waybayo amarha ku saareen baaburtan bahow magaalada muqdisho ee caasimadda dalka laamaha amniga degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed iyo geekaha waybasi ku meelgaaraya roojina baabuurti ambahajari magaalada oonsafar kubahajari magaalada oonsafarajari magaalada muqdisho ee caasimadda dalka majara wakhtaha rasmi oo laamaha amniga magaalada marka yoonqobodan dibanfashowka baabuurtaha kubahajari magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo ambahajari muqdisho waybanaha baabuurtaha safarka la kuwargeliyay inyo rojiyanha ku bixitaanka marka ilaa iyo amar dambe taliyaha ururka tomiyo afraad guutada tomiyo afarta oktooba ee hooga dalka gaashaan leh cabdiraxmaan cabdiraxiin munye oo la hadalay warbaahinta iyo wayboose sheegay in baaritaano iyo tirakoob iyo ku sameeyi doona baabuurtaha iyo rahayan dadweynaha oo safarow magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee dalka waana ku bahaw magaalada marka arrintan yowaybaha ka-eedase hela yowaybaha ka-eedase iyadoo dohornimadii shalay qarah ismidaamin hay usuka dhexdhi garaash laka sameeyow baabuurta oo ka yaala xaafadda wadajir ee magaalada marka waybana iska qadxiyay qofkii diyaariyay oo horay laamaha amniga iyo hiran balseyo dhiyan taliya cabdiraxiin ayaa wayba uuse sheegay in lagu reegin garaashka uuse qaraha kudhi islamarkaasayna baaritaano iyo kuwadan garaashkasay oo qaraha kudhi iyagona geeka rooji baabuurtii kubahajari magaalada muqdisho kubahajari magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ilaa iyo amar dambe dhexdhexaadinta madaxweyne farmaajo iyo rooble iyo ra-iisul wasaare rooble oo weli socota weyba weli xarunta madaxtooyada ku socota kulamada alla ka dhexdhexaadiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble qodobadan ka adag oo gudyada kushalo socda lamadii dhinac iyo iska marwaayeen qaarsho iyo weyba shalayana kow inkiiska igraanta haliila landhaaf hay-adaha adaalada balse madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kasii daray inuu safadow in guddigii usa magacaabi usa ku shaqeeya cadaaladan raadinta kiiska igraanta haliil faarax lama nisa guddiga usa hajeedii guddigii hajeedi in bashiir goobe si ku meel gaareen si hay xilka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed meelaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha yohakuelyayan taliyaha sada rasmigae hogaami doona hay-adda nisa saddex guddiga yowaybayo hajeedina in wasiirka uuse magacaabay ra-iisul wasaare roob leh uuse wasaarad kasta labaatiyo shanta wasaaradood tukumida la dhiibi kora balse madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo uus hajeedi in lam wasaaradood keliya uuse kumid keliya uuse la dhiibi doona cabdulaahi maxamed nuur oo weli magacaaban guddiga ayaa la filahaya in guddigiiyo lagu rajeeya in waryaabihii iyo kula kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo la wadaagan ra-iisul wasaare rooble iyadoo oo muuqata in wada hadaladii lamadii maalmood ee lahadhaafi iyo weli natiiji la-aanha ka dhammaadeen weli warkii hamiignimo ee reediyo baydhabo ayaa la socotan dhegeystayaal wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalk soomaaliya doctor isa fawsiye abi karnuur iyo geeka xarunta wasaaradda caafimaadka weybaya ka qaabilay safiirka dalka jina anfadhiya soomaaliya mudane finshingo wasiirka iyo safiirka iyo weybayo kuwada hadleen xaalada caafimaadka guud ee wadanka iyo arrimaha caabuqa covid tomiyo sagaal meeliyo marahaya qabashada tallaalka ka hortaga caawaqa covid tomiyo sagaal ee bulshada laku ka hortago in covid tomiyo sagaal antiyo badan saameyn ku weerada dowladda jina ayaa si dhab eh ku caawiyaasa wasaaradda caafimaadka qeybaha tallaalka ka hortaga caabuga covid tomiyo sagaal iyo koronqaadowka adeega caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya doctor ise fawsiye abikar nuur iyo angmahad nagdi garab surmowka dowladda jina iyo marwalba diyaaran la-eta shacabka soomaaliyeed inay ku haqabtirta adeegyadii markaasi dowladda soomaaliyeed dhinaca jina on ku baahata safiirka ayaa caddeey inyo diyaaranay in si hasiloo in si si eedan buuta antaayar doonaan soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeed iyo shacabsha shirka dowlada hoose ee dowlad goboleedka galmudug oo geeka furami kusimaha madaxweynaha waane madaxweyne ku-geenka galmudug cali daahir ciid ayaa geeka weybowsadaha furay shirka dowladaha hoose ee galmudug iyo daadeejinta maamulka shirkan haya weybaa use ka qabsoomay yaha qaban shirkan yaha qaban qaabidi wasaaradda shirkan yoweyba yaha qaban qaabiday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo use ku qeybgali iyo ku qeyb galeen maamulada degmooyinka galmudug ee laga aqoonsanya laga aqoonsaday kun sagaal boqol sagaaliyo kow ka hor madaxweyne ku-geenka maamulka galmudug yoibuse sheegay in siyaasadda xukuumadda ee uus hogaamiyo madaxweyne axmed abdikaari ee qoorqoorah awood sarayta siyaasada dejinta maamulka iyo dhismaha golayaasha deegaanka galmudug sidoo kale madaxweyne ku-geenka dowlad goboleedka galmudug yoibuse faray wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka iyo golayaasha deegaanka iyo si dhaqsa leh sii gudagalan howlaha golayaasha si dhaqsa leh sii wadan howlaha hortabintan leh magaalooyinka golayaasha de magaalooyinka maamul magaalooyinka degmooyinka laga aqoonsanya meelo warka hamignama dhegeystayaal kula socotan weybua radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka booliska kenya ayaa sheegay in khatar amni seen ku jarna dhismihii islii ee laku shalroori khubarada bambaanooyinka iyo geeka weyba lanwaday dhismo kuyaala xaafadda islii ee magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kadib markii warqad hanjabaade lanku dhah tabiyaha wiishka dabaqyada laku korow deedta halan aqoonsa deedta halankasaana yawiishka an ku dhex tabi warqada iyo ka qornaytih in walyaabo qarhow ka jara dhismaha yar ee balaza taliyaha saldhigga booliskaha srasha wayawey buuse sheegay in dhismahaasi laka landiri khubarada bambaandhooyinka ka takhasusi siyo ambaaran sidaa iyo booliskiyo sheegeen warqadaha yaweybaa ka qornayay in bambaanooyinkaasi hilo kastiyo qaraha kora dhammaan dadka ku suganay dhismaha yar balaza yaweybaa landaayaha lunku ku daadguray gudaha dhismahaasi yar anka damboyntii ciidanka booliska yaweybayo sheegeen in warqadaasi uuse dhigkii amase in kutabi qof waalan amase xanuunsan siyo sheegeen iloo ka dhow dhow saldhigga iyo he-adihii baarista ku shuqul lahay ee baaris la sheegay hoteelkan warkii dhegeystayaalaha miignimo radio baydhabo ee beledka baydhabo aysin ku dhegaystaasan antiya ninkeegiya siciid yaasin jeedyay qaybta farsamada nuurya infidhi amaanaalla